acuudu billahi min ashaytaan alrajiim bismi illahi raxmaan iraxiim waxaynu ku jirnay kitaabkii xaydka ayaynu ku jirnay wa in ra'at hadday aragta ruuxii dumar ahayd waqtan xilli daman dhiig ayay aragtay wa waqtan xilli anaqaa'an ka go-naansho iyo daahir ayay aragtay waqtan daman haddana waqti ayay dhiig aragtay wahaakadaa sidaas ayuu ku socday isweydaarkaa walam yujaawis ma gudbin alkhamsata cashara shan iyo tobankii kama gudbin walam yanqus mana nuqsaamin majmuucu dimaa'i dhiigga majmuuciisi iyo ururintiisii can yowmin wa leyla habeen iyo maalin kama yaraanin fadimaa'u fadimaa'u dhiigagga iyo wanaqaa'u daahirka almutakhallilu ee soo kala dhex galay kulluhaa dhammaanteed xaydun xayd ayuu noqonayaa wa aqalu nifaasi nifaas inta ugu yari laxdatun waa ilbiriqsi wa ghaalibuhu sida dumarku ay u qaalibina arbacuuna yowman waa afartan maalmood wa akharuhu sida ugu badana situuna yowman inta ugu badana waa lixdan maalmood fain jaawasahu hadduu ka gudbo fa mustaxaadatun gabadh dhabar furan ku dhacay weeye waxau sheekhu leeyahay haddii ruuxa dumar ah ay xilli dhiig aragto haddana xilli ku xiga ay naqaa iyo daahirnimo iyo kagoyd bay aragtay haddana wakhtigii ku xigay bay dhiiggii aragtay wahaakadaa sidaasuu u socday oo xaydkaa iyo naqaagaa istaba socdaa ayuu ku socday mana gudbin shan iyo toban cishana oo xaydka intii markaa ugu badnaydana kama u gudbin dhiigga marka laysu geeyana habeen iyo maalin kama u yaraanin waxa uu leeyahay mar haddii ay caynkaa tahay oo dhiigga marka la ururiyana habeen iyo maalin aanu ka yaraanaynin shan iyo toban maalmoodna aanu ka gudbin dhiigga iyo naqaagaa soo kala dhex galayba xayd ayay noqonayaan oo gabadhaa waxaa lagu xukminayaa uun gabadh xaydaa baa lagu xukmin maadaama oo intan dhiiggu soconayaana dee intii ugu yarayd oo yowmu waleylo ah uu soconayey intii ugu badnayd na aanu ka gudbin intaa dhiiggu xilligaa uu soconaya iyo xilliga ay daahirka tahayba xaydunbaa lagu xukmin waxaa kaloo sheekhu leeyahay nifaaska oo isagana dhiigga dhalmada ka dambeeyaa waxa ugu yar laxda oo bimacnaa ilbiriqsi ah kutubta qaarkoodna maja ayay cabiraano bimacnaa dafca waxoogay mar ka soo boodo uun intaas waa inta ugu yar oo haddii uu intaa ruuxii dumar aha kaga go'o dee inay daahirsato cibaadaysato ayay noqonaysaa sida qaalibka dumarku ay yihiinna waa afartan maalmood ayuu dhiiggaasi ka socdaa inta ugu badanuu ka socdaana waa lixdan cisho haddii lixdankaa cisho uu ka gudbana fa mustaxaadatun mustaxaado ayuu noqonayaa waxaana markaa u daliila arrimaha xadiidka abu daa'uud iyo tirmidi iyo ibnu maaja ay warinayaan sanadkiisuna uu xasan saxiix yahay lafdigana abu daa'uud uu leeyahay umu salama laga warinayo waxay leedahay kaanat inufasaa waxay ahayd dumarka dhiigga caadada dhiigga dhalmadani calaa cahdi rasuulillahi sala allahu alay slam waqtigii rasuulka mid fadhiisata ayay ahayd bacda nifaasiha arbaciina yowman afartan maalmood bay fadhihi jireen oo arbaciina leyla weliba waxaan marin jirnay bay leeyihin wajiyaalkayaga warsi ayaan marin jirnay warsigu waa nabaad yar oo asfarahoo sibaaq ama cusbur oo kale ah ayaan marin jirnay min alkalafi haaraha nagu samaysmay darteed ayaanu u marin jirnay ayay leedahay xadiid kale oo ibnu maaja warinayo laakiin sanadkiisa daciifun jiddan lagu tilmaamay waxaa isagana anas laga warinaya wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu u wakhtiyeeyey dumarka afartan maalmood ilaa an tara tuhra qabla daalika inay daahirnimo aragto intaa xilli ka horreeya mooyaane wa in ra'ad gabadhii waqtan daman dhiig hadday aragto waqtan xilliga naqaa'anka gooydiya daahira ayay ara duhri ayay aragtay wa waqtan xilliga daman bay aragtay wahaakadaa sidaas ayuu ku socday walam yujaawis kama gudmin alkhamsata cashara shan iyo tobankii walam yanqus kamana nuqsaamin majmuucu dimaa'i dhuug dhiigga majmuuciisiiya marka laysu ururiyo can yowmin waleyla habeen iyo maalin kama nuqsaamin fadimaa'u dhiigga wanaqaa'u iyo duhriga almutakhalilu ee soo kala dhex gelay kulluhaa xaydun dhammaan waa xayd wa aqalu nifaasi nifaas tawgiina laxdatun waa ilbiriqsi waqaalibuna arbacuuna yowman waa afartan maalmood wa agtaruhu intiisa ugu badana situuna yowman waa lixdan maalmood fain jaawazahu hadduu gudbo fa mustaxaadatun mustaxaado ayaa ay gabadhaasi noqonaysaa maa yaxrumu bilxaydi waannifaasi xayd iyo nifaas wixii ku xaaraan noqonayay wa yaxrumu waxaa ku xaaraan noqonaya bilxaydi waannifaasi maa yaxrumu biljanaabati janaabada wixii ku xaaraan noqonayay wakada sawmuna waa la mid wayajibu qadaa'uhu soomka in la qadleeyaabaa waajiba duuna salaati salaadda in la qadleeyaa ayada waajib ma aha wa yaxrumu cubuurulmasjidi masaajidka kugudbidiisuna waa ka xaaraan in khaafad hadday ka cabsanayso talwiihahu inay wasakhayso haddii ay ka cabsanayso waxau sheekhu leeyahay ruuxa dumar ah ee xayd kale ta nifaaskina waa la mide waxaa ka xaaraan noqonaya wixii janaabo ku xaaraantinimoobayey waxaasina waxay ahaayeen shan shay waxay salaada kitaabka qur-aanka taabashadiisa qaadidiisa qur-aanka akhrindiisa dawaafka kacbada iyo walmukhu fi lmasjidi ku nagaanshaha masaajidka lagu nagaado haddaba kitaabka qur-aana taabashadiisa iyo qaadidiisa iyo akhrintiisa waxay leeyihiin culimmadu waxaa ka xaaraana kitaabka qur-aanka taabashadiisa iyo akhrintiisa iyo qaadidiisu ayana waa la mid maxaa yeelay waxay u deliisheen aayadda qur-aanka laa yamasu ila almutahharuun yacnii yay taabanin macnaa labadii tafsiire aynu soo sheegnay aayadda ku jiray kuwa yacni mutahhariinta macnaa mutatahiriinta ahay weysada qaba mooyaane tahaarada qaba mooyaane mar haddii kii tahaaro qab loo shardiyey oo la yidhi yacni kuwa tahaarada qaba mooye cid kale yay taabanin oo aynu kii weysay kii janaabada kuusana xayd kale isna waa ka sii xag jiraa iyo xadiidka isagana aynu soo tilmaannay ee sanadkiisa marka imaamu axmed iyo albani iyo markaa bimajmuuci turuq markay sugayeen ay tasxiinayaane laa yamasu lqur'aana ilaa taahirun qur'aanka taaban maayo qof daahir a mooyaane fuqahaduna waxay markaa duuduub ahaan ama jumla ahaan ay isku waafaqsan yihiin inay xaaraan tahay ruuxa dumara kitaabka inay taabato amaba ay qaadaana fuqahaduna sidaasay markaa duuduub ahaan ama cala aljumla waa isku waafaqsan yihiin xagga qiraa'ada iyo akhrinta waxay ku tegayaan jumhuurta fuqahadu sida xanaabilada iyo shaaficiyada iyo xanafiyada qolyaha jumhuurkoodu waxa ay ku tegayaan inay xaaraan ka tahay ruuxa dumara iyadana ee xayd kale qur-aanka inay akhrido laa yaqra'u aljunubu waalxaa'idu shay-an min alqur'aan xadiidka tirmidi iyo ibnu maaja ay warinayaan laakiin sanadkiisa la daciifiyey ee ibnu cumar laga warinayo ayay deliishadeen qofka jinaabada leh iyo gabadha xayd kale shay-an min alqur'aani ma akhriyayaan maalikiyada ayaa waxay qabaan inay markaa bannaan tahay inay akhrido xilliga dhiigga uu ka soconayo laakiin marka uu ka go'o inay meydhito mooyaane uma bannaana waxaa kaloo maalikiyada weji agtooda uu yahay ama alqowlu saxiix cinda almaalikiya inay ruuxa dumara u bannaan tahay xilliga ay waxbarayso ama waxbaranayso yacni daruuratu altacallum waaltacliim inay ugu bannaanaysay qabaan madhabkaa markaa qur-aanka inay akhriyaysana imaamu albukhaari iyo tabari iyo ibnu mundir iyo daawuud iyo daawuda daahir iyo shacbiyo ayaa qaba oo qolyahaasi markaa iyaguna way u banneeyaan laakiin dee masalana markaynu nihi jumhuurtii culimmada ama fuqahadu xaggaas ayay jiraan kale ee xaaraannimada xaaladaha yaryar ee ay markaa ka soo reebayaan ee markay ama dee mucallimo tahay ee laga maarmaanay tahay ama dee tu baranayso imtixaan iyo ay uga maarmi weyda mooyaane xaaladaha kaleo dhan ha iska daysa ayay yidhaahdeen aqwaasha culimmadana runtii dee lama dhayeelsan karo oo lama sahashan karo oo qofku markaa intuu halkaa iskaga tuuro aniga waxba igama gelin markaa ma odhan karayo waayo dee diintaba iyaga ayna soo gaadhsiiyo ictibaarkooda ayay aqwaashoodu leeyihiin qof ka baxayaana ma jira hadduu kuwan diida mid kale ayuunbuu markaa qowlkiisa qaadanaya u tegaya masalada iyadu xagga ku nagaanshaha masaajidka iyadana kadalik culimmadu yacni waxay isku waafaqeen fuqahadu inay xaaraan tahay ruuxa dumari inay ku nagaato masaajidka iyadoo xayd leh maxaa yeelay nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiidka saxiixa siduu cuthaymiinba u deliishanayey waxa uu tilmaamayey markii la yidhi dumarka xaydkana xataa musallaa ciidda ha u soo baxaan wayactasilu lxuyadu lmusallaa dumarkii xaydkana ayagu meeshaa musallee lagu tukanayo way ka dheeraanayaan laakiin dacwada muslimiinta ayay ka qaybgelayaan inay laakiin ka gudubto sida aynu markaa tilmaami doonno axaadiida aynu dambe aynu ku tilmaami doonno way u fura banneeyaan culimmadu mar haddaan wax kaga daadanayno inay wasakhaynaynin dhexgudubka markaa way isku waafaqsiiyeen culimmadu waxaanay markaa u deliishadaan xadiid markaa abu daawuud uu warinayo sanadkiisa laakiin la daciifiyey oo caysha laga warinayo rasuulka ayaa yimi iyadoo guryihii asxaabta nebigu ay u soo jeedaan xaggan masaajidka ay u soo wada furan yihiin oo qofna intuu ka soo baxo masaajidka soo dhex marayo dabeedna wuxu uhi wajihu hadihi albuyuud cani ilmasjidi waar ka weeciya baydo guryahan masjidka ka weeciya dabeedna nebigii baa soo galay iyagoon waxba shamayninoo waxay islaayeen aarbaa ruqsad lagu soo dejiyay arrinkaa idiin bannaysaa dabeetana wajihu hadihi albuyuud cani ilmasjidi buu uhi fa innii laa uxilu lmasjida lixaydin walaa junubin waar ka jeediya guryahan masaajidka anugu masaajidka u xalaalayn maayo gabadh xaydla iyo qof janaabale midkoodna u xalaalayn maaye ka jeediya buuli laakiin cubuurkaasi iyo ka gudbiddaasi ilaa caabirii sabiilin xataa takhtasiluu sidii aayaddaaba lagu fasiray iyada mid iska furan weeyaan iyo axaadiidka kale ayana tilmaamaysa sida xadiidka imaam muslim warinaya caaisha laga warinaya leeda rasuulkaa yidhi khumradii oo ahayd maalin yaroo qofka tukanaya uu wejiga dhigi jiray marka uu sujuudayo ama sajaadada ama caw ah ayuu yihi masaajidka iga soo qaad markaasay tiri xayd baan leehay markaasuu leeyay ina xaydataki laysat fii yaddiki xaydkaagu gacantaada kuma jire iiga soo qaad buuhi sijaadda ama cawda iiga soo qaad macnaha xataa dumarkii saxaabiyaadka ah waxay yacni rumaysnaayeen ruuxa dumar ee xaydla inaanay masaajidka gelaynin sidaa daraaddeed buu leeyuu nebigu bannaynayaa dan u yargeliddaa wax laga soo qaadaya inay furan tahay ama xadiidka kale nisaa'i uu warinaya sanadkiisuna uu xasanka yahay waxa uu tilmaamayey in maymuuna laga warinaya waxay leedahay rasuulku madaxiisa ayuu dumarkiisa qaarkood dhabtooda saari jiray qur-aanka ayuu akhriyi jiray iyadoo xayd leh midkaayana waxaabay u qaadi jirtay sijaadada ama khumrada oo markaasi masaajidka intay la gashaabay ugu soo kala bixin jirtay iyadoo caadadii xaydkeeda marka intaa waxaynu ku tilmaannay kitaabka qur-aanka taabashadiisii iyo qaadidiisi iyo qur-aanka akhrintiisi iyo ku nagaashihii masaajidka iyo ka gudbidiisii dawaafka isaga waxaanaynu tilmaannay dhowrkaa masale gabadhii xaydka lahay ta nifaaska lihina iyaduna waa la mid baa layidhi oo waa looga qiyaastay uun oo waxaa la yaaliya wixii ku soo arooray uun xaydka ee axaadiid aynu tilmaannay ama culimmadu ay yidhaahdeen nifaaskana waa looga qiyaastay waa isku macnuun waxaa inaanay yacni tawaafaynin ayadana ay u deliishadeen culimmadu xadiidka imaamu albukhaari uu warinayo ee caysho laga warinayele waan baxnay annagoon xaj mooye wax kala doonayo saraf meesha laydhaha markaan marayni baan xayd dabeetee nebigaa ii soo galay anigoo ooyayo wuxuu yidhi miyaad xaydo ma dhiiggii ayaa kaa yimi haabaan idhi bay tidhi wuxuu uhi in haadaa amrun katabahu llahu calaa banaati aadama faqdii maa yaqdi lxaju hayra an laa taduufii bilbeyt waa arrin ilaahay uu ku qadaray hablaha ilmo nebi aadame wax alliyaaliyo wuxuu qofka xaajkii gudanaya oo dhan gudo hayra an laa taduufii bilbeyt laakiin kacbada un ha dawaafin markaa dawaafkuna sidaasuu markaa mamnuuc uga yahay waxa yimi markaas dee soomkii iyo salaaddii waxaa markaa labadaa dumara ka xaaraana soomkii iyo salaaddii faral iyo sunna midkay doonaanba ha ahaadaane maadaama oo dhiiggii markaas uu ka soconayo waxaana markaa u deliila xadiidka imaamu albukhaari uu warinaya abi saciid alkhudriy laga warinaya rasuulku wuxuu yidhi ruuxa dumara isagoo ka hadlaya oo la weydiiyey diinta dumarku siday naaquska u tahay wuxuu uhi miyaanay ahayn markay xaydla ruuxa dumari midaan tukanin oon soomin taasi waa nuqsaanta diinteeda markaa wuxuu tilmaamayaa nebigu markay dumarku xaydlaan soom iyo salaatoona inaanay la imanaynin haddii markaasuu ruuxa dumara dhiiggi ka go-o waaga ka hor wakhti markaas ay ka dhiyeyn karto waxaa waajiba inay soomto soomkeeduna waa ansaxaya walow yaanay maydhaninbe maxaa yidhaha xadadkii dee baaqi ma aha hadda aharkiisii ayuunbaa jooga aharkiisaasina soomka ma diidayo waa sidii jinaabada oo kale oo caaisha waxay lahayd iyo musalama ay lahaayeen rasuulka waxaa soo gaadhi jiray fajarka isagoo jinaabo lahoo ehelkiisa la kulmay dabeedna waa maydhan jiray waana soomi jiray waagii baa u baryi jiray markaa gabadha xayl kale ama nifaas kale soomkii way qadayn laakiin salaaddii ma qadaynayso waxaana arrinkaa tilmaamayey xadiidka imaamu albukhaari iyo muslim ay wariyay mucaado laga warinayo anna imra'atan qaalad licaayisha gabadh baa caayisho waxay ku tidhi atujzii ixdaanaa salaataha idaa tawrat midkaayo ma qadaynaysaa salaaddeeda markay daahirowdo axaruuriyatun anti bay dabeetana tidhi naam xaruuriyad ayaa tay waa qolo khawaarijta ka mid a oo markaa inay gabadha xaadlada ahi salaadda qadaynaysa ku waajibiya ma kuwaasaad ka mid tahay kunaa naxiidu maca anabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga annagoo la jiraan xaydi jiray falaa ya'muruna nama fari jirin markaa ama maanaan samayn jirin riwaayada muslimku waxay tilmaamaysaa fa nu'maru biqadaa'i soomi walaa nu'maru biqadaa'i salaa waxaana la fari jiray soomka inaan qadayno laakiin salaadda qadaheeda na lama fari jirin xadiid kale oo abu daawuud uu warinayo sanadkiisuna uu xasan yahay musa gabadha laydhaha laga warinayo ayaa waxay leedahay waan xajiyey dabeetana umusalamo ayaan u galay waxaan ku uhi ya uma almu'miniin samurata bnu jundub ninka laydhaha ya'muru nisaa yaqdiina salaata almaxiid wuxuu farayaa inay salaaddaa marka ay dumarku xaydka leeyihiin inay qadeeyaan buu farayaa markaa maxiidka culimmada qaarna nifaas bay ku fasireen sida jawaabteeduba nifaaska ay u khusayso qaarna waa xaydka caadigaha bay yidhahdeen dabeetana waxay tii laa yaqdiina ma qadaynayaan kaanat ilmar'a min nisaa'i nnabiyi waxay ahayd waxay ahayd ruuxa dumar ee nebiga dumarkiisii ka midii taqcudu fi nnifaasi arbaciina leyla afartan maalmood bay fadhihi jiray laa yamuruha annabiyu biqadaa'i salaati nifaas ma faraynin salaadda nifaaska haddaba eeg waxay weydiisay arrinkanay weydiisay ninkan farayay bay ahayd inay qadeeyaan dumarku salaadda xaydka waxaanay ugu jawaabtay jawaabteeda nifaaskii bay ka jawaabtay marka halkaa culimmadu yani xadiidkii sharaxay laba macnay leeyihiinoo salaata almaxiidi salaata nifaasi bay halkaa hore ka dhigeen oo xaydkan la weydiinaya waa nifaaska lafdiisii oo dee jawaabta ayaa ku tusinaysaa iyo maya ee xayd baa la weydiiyey nifaas baanay ugu jawaabtay oo macnaha waxay leedahay mar haddii nifaaska oo muddadiisu ay badan tahayba aan qaldaheeda la farin dee xaydoo markaa isagu ka wakhti yarna in la faraa isagana waa ka sii awlaysantay bay leedahay marka wuxuu leeyahay sheekhu masaajka inay ka gudubtaano waa ka xaraan haddii ay ka baqanayso talwiidkiisa wayaxrumu bilxaydi wanifaasi waxaa ku xaaraana maa yaxrumu biljanaabati wixii ku xaaraan noqonaya wakada sawmuna waa la mid weeye yajibu qadaa'uhu soomka in la qadeeyaba waajiba duuna salaati salaadda in la qadeeya waajib kuma aha wayaxrumu cubuurulmasjidi masaajidka ka gudbidiisa ayaa xaaraanaya in khaafada hadday ka baqanayso talwiithahu inay wasakhayso oo ay wax kaga daataan walwadu galmo ayaa ka xaaraanaya walistimtaacu raaxaysiga fiima bayna sura warugba xundhurtiya labada lo wixii u dhexeeya laga raaxaysto waalaaqu furiinki ayaa ka xaaraanaya waahaaratu ahaaro ayaa ka xaaraanaya biniyati rafci alxadath xadath koryeelkii niyadii inay ku dahaaro qaadato fain inqataca damu dhiigu hadduu goo irtafaca waxaa ka noqday taxriimu sowmi soomka xaaraannimadiisii iyo waalaaqi iyo waahaarati iyo cuburilmasjidi wayabqa albaaqiina waa hadhaya xataa taqtasila inta ay ka maydhanayso ee walow idacat ilxayda hadday sheegato caado walam yaqac aanu ku dhicin fii qalbihi fii qalbi sawjiha ninkeeda qalbigiisana sidquhaa inay run sheegayso xalla low watuhaa inuu la mucaamaloodo ayaa xalaal u ah waxau sheekhu leeyahay waxa kale oo ka xaaraan ah wadi ayaa ka xaaraanaya galmo iyo mucaamalo ruuxii dumar aha in lala yeesho maxaa yeele ilaahay baa aayadda qur-aankaa ku yihi wayas'aluunaka cani lmaxiidi waxay ku weydiinayaan xaydka ayay ku weydiinayaan iyo dumarka ay xilligay xaydka leeyihiin qul huwa adan waa dhib iyo qurundhe ee factasilu nisaa fi lmaxiidi ka dheeraada dumarka inta ay xaydkii caadada leeyihiin walaa taqrabuuna ha u dhowaanina xataa yaturna inta ay ka daahiroobayaan ee dhiig uu ka go-ayo fa idaa tataharna markay daharo qaataana faatuuna min xaysu amarakum ullah u taga meeshii ilaahay idin farayna uga tagtaan marka aayadda qur-aanka ayaa tilmaamaysa waxa kale oo ayadana ka xaaraan alistimtaacu bima fii maa bayna surati wa rugba xundhurtiya labada low wixii u dhexeeya min hayri xaayil inuu kaga istimtaacaana waa mid aan furnayn waxaana tusinaya xadiidka imaamu albukhaari iyo muslim ay warinayaan caisha laga warinayo kaanad ixdaanaa waxay la midka iyo waxayd markay xayd leedahay nebigu doonay inuu la baashiro wuxuu fari jiray markaa inay markaa isaarkeeda ay soo xidhato waa markaa weliba xaydku uu bilowga yahay dabeedna waa la baashiri jiray nebigu oo kiineebaa nebiga oo kale abay leedahayee irbigiisa iyo xaajadiisa hananaya macnaa u hanan maysaan shaawadiisa yadan siduu nebigu u hanan jiray ee idinku iska ilaaliya bay leedahay xadiidkaa kale imaamulbukhaari iyo muslim ay iyagana warinayaan umusalamo laga warinayo waxay leedahay baynamaa ana maca nebi mudajaca anigoo nebiga la jiifa oo khamiise iyo maro afargees oo markaa xariira ama suufa ayay ahayd ayaan xaydabay tiroo dabeetana waan siibtayoo maryihii xaydka markaan leeyahay aan xidhan jiray ayaan soo qaatay markaasuu nebigu yihi miyaad nifaastay oo miyaad macnaa xaydkii miyuu kaa yimi markaasaa idhi haa wii yeedhay oo dabeedna waan la jiibsaday bay tihi oo markaa jiibsigaa iyo inaanay waxba ahayn oo dhibi aanay ku jirin ayaa xadiidaasina ina tusinaysaa xadiid kale oo abu daawuudu warinaya sanadkiisuna uu xasan yahay isagana wuxuu tilmaamaya cabdillaahi ibnu sacd alansaariy laga warinayo wuxuu weydiiyey rasuulka maa yaxilu lii min imra'ati wahiya xaydun laka maa fawqa alizaar yani halka gundiga macnaha dee xundhurta wixii ka sarreeya ayaa kuu xalaalahoo kuu bannaan marka xadiidkani waxayna tusinaysaa intaa dee isaarku ama googaraddu markaas ay qarnayso dee ilaa intaa iyo xundhurta ah maa bayna sura warukba inay markaa xaaraan tahay in laga istimtaaco ama lagaga raaxaystaa qeyl baa wuxuu leeyahay hayra alwadi yacni waxaan wadi ahayn ama mucaamaladii mooyaane wixii kaloo dhammiba waa bannaan yihiin oo isnacuu kulla shayn ila nikaax xadiidka muslim ayaa sidaa tilmaamayay wax kasta sameeya aan ahayn markaas mucaamaladaa iyo u tegiddaa dalaaq ayaa isaguna ka xaaraan ah oo ninka waxaa ka xaaraanaya inuu haweenadiisa furo iyadoo xayd ama nifaas leh ayaa ka xaaraan ah maxaa yeelay dee ilaahay aayad qur-aana wuxuu leeyahay yaa ayuha nabiyu idaa طallaqtum الnisaa faطalliquuhuna licidatina waxsu lcidda kuwa aliyaa nebi rumeeye nbi yaa ayuha nabiyu nebiyow idaa طallaqtum nisaa markaad doontaan dumarka inaad furtaan faطalliquuhuna licidatin waxaa ku furtaan xilliga ay ciddadooda ay gelayaan ee ay u bilaabmayso ciddadana kooba baa ilaahay leeyahay marka waa xilligaa ay ciddadu u bilaabmaysaana waa xilligaa ay daahirka tahay weeyi ile waa saddex duhri saddex jeer marka iyadoo daahira la furo kaasaa loo tirinaya caadaa ka imanaysa duuriga labaad baa imanaya addina caadayo duuriga saddexaad markuu dhammaada xaydka ay guda gasho ayaa cididbaxeed u dhammaanaysa laakiin iyadoo xaydla haddii la furo macnaha waxa weeye intaa ay xaydkaa lagu furay ku jirto o dham ciddadii uma xisaabsanaa ciddadii baa markaa ku dheeraanaysa markaa haddii uu xaydkaa ku furana yacni inuu soo muraajacaysto ayaa wanaagsan uu soo ceshado maxaa yeele xadiidka imaamu lbukhaari iyo muslim ay warinayaan cabdillahi ibni cumar laga warinayo annahu طallaqa imra'ata wahiya xaa'idun calaa cahdi rasuuli illahi sala allahu alay slam wakhtigii rasuulka ayuu furay gabadhiisa iyadoo xayd leh cumar baa dabeeteena arrinkii weydiiyey murhu falyuraajichaa buu ihi far ha soo ceshada gabadha uma liyumsikha ha hayso xataa tadura intay ka daahiroobayso uma taxiida ay kacayso uma tadhura haddana ay ka daahiroobayso uma in shaa amsaka bacdu hadduu doono wuu haysan hadduu doonana wuu furay inta aanu taabanin fatilka alciddatu alatii amara allahu an tudallaqa liha nisaa taas weeyaan ciddada ilaahay uu furay in dumarka lagu fura waa taase sahaya haddaba u fiirsa xadiidka wuxuu leeyahay faro ha soo ceshado ha haysta intay ka daahiroobayso duhrigaa u horreeyo ha ku furo ma odhanin ha xaydoo ha daahirowda buu haddana yidhi duhrigaa uu ku furay imankastoo iyadoo xaydla muu furin ha soo ceshado ha daahirowdo kaa xataa yuu ku furin haddana caado ha hesho kadib ha daahirowdo duhrigaa labaad ha ku fura hadduu doonayo hadduu doonayo ha ku haysta macnaha soo celintani inaanay ujeeddadeedu ahaynun furid ayaa xadiidku uga dan leeyahay ilaa haddii iyadoo daahirow in la furo un la doonayo markay cadala ka dhamaato isla markaba fur baa la odhan lahaa laakiin bal meeshii waxaa waxbaa loo yarkaadinayaayo waaba intaasoo haddii muddadaa ay isxusbadeeyeen labadoodiibaoo dib ay isugu noqdaan ayaa la leeyahay ee waxaan soo celintu markaba inuu dalaaq ku rido un maahee bal in xaaladdoodii xataa hagaagi karto ayaa meesha laga dhex raadinaya waxaa kaleo culimmadu isweydiiyaan dalaaqaasi ma dhacayaa gabadha iyadoo xayd leh la furay waa masale aad iyo laxaada culimmadu ay isku khilaafeen qaarba miday rajee qarii waa dhacaya iyo qarii ma dhacayo qaarna culimmada qaar waaba ka tawaqufeenba xadiid bukhaari warinaya anas ayaa wuxuu leeyahay ibnu cumar ayaan ku idhi buu idhi anas ibnu siriin kee wuxuu leeyahy ibnu cumar baan ku idhi ma la xisaabinaya haddaa maxaa haddaan la xisaabin rajco iyo soo ceshi uu ka imanayaa buuhi markaa ruuxa dumarahee iyadoo caadadiina in la fura ay xaaraan tahay waa marka ay tahay ruux dumaray ninka is arkeen uurna aanay lahayn haddii ay khayru madkhuulo tahay oo ninka aanay is arag iyadoo xaydla in la furaa xaaraan ma aha maxaa yeelay dee taasi ciddaaba male wax ku dheeraanayaba ma jiro mar haddaanay ninka is arag markaasay guursan kartaa oo ciddo ma laha haddii ay uur leedahayna ciddo lagu dheeraynaya ma jiree kollayba ciddadeedu waxa ay ku dhammaanaysaa dee biwadci alxamli uun intay uurkaa ka dejinaysa ka umulayso ayay jiraysaa ciddadeedii oo markaa taana waa markaynu tilmaamaynay gabadha yacni uur kale inay xaydi karto markaa mar hadday uur leedahayna walow markaa dhiigba ha aragto aynu xayd ku xukunna eh ciddo ku dheeranaysa ma jiro waayo ciddeedii waa biwadci alxamli oo marnaba caadadan iyo duhriga ku xigatoona kumay ciddo tirsateen waxaa kaloo ka xaaraana buu sheekhu leeyahy watahaaratu biniyati rafci alxadat tahaaro inay ku tahaaro qaadato xadad iska koryeelkii iyadoo dhiiggii ka socdo xadadkii mustamir yahay inay tidhaahdo yacni waan weysaysanayaa ama waan maydhanayaayo xadadkii baan iska koryeelayaa waa ka xaaraan maxaa yeelay niyadeedaasi waxay noqonaysaa maadaama xadadkiiba uu qaa'im yahay u mustamir yahay talaacub fi ddiin ayay noqonaysaa diintaay ku ciyaarayso marka atahaaratu biniyati rafc alcadad laakiin dee niyo qabowsi iyo iska maydhasho way u daahirsan kartaa way maydhan kartaa way isdaahirin kartaa iyadoon tahaaradii sharcigaayada xadeedu koryo qoriya u jeedin haddaba wuxuu leeyahay sheekhu haddii uu dhiiggii go'o wixii ka xaaraanta ahaa aynu soo tilmaannay laba qaybood bay u qaybsamayaan qaybi go'iddaa uu ka go'ay bay ku kor noqonaysaa qaybina ilaa inta ay ka maydhanayso waa sii taagnaanayaa marka wuxuu leeyahay haddii uu dhiigi wa irtafaca taxriimu sowm soomka xaaraannimadiisii waa kor noqday dalaaqiiyo furiinkiina waa kor noqday طahaaradii biniyati rafci alxadad ay ku dahaaro qaadan laydna waa kor noqday cubuurulmasjidkiina waa kor noqday wayabqa albaaqiya xataa takhtasila intii kale iyadu way hadhan tahay intay ka maydhanayso hadday biyesho ama ay dee ka gebagabaysanayso oo dee hadday salaadii tahay kitaabkii qur-aankaa taabashadiisii qaadidiisii akhrintiisii masaajidka ku negaanshihiisii dawaafkii salaadii intaasi iyagu waa ka xaaraan laakiin waxaa kor noqday uun soomkii iyo talaaqii iyo tahaaradii biniyati rafci alxadath iyo cubuuri masjidkii waxaa kaloo sheekhu leeyahay xaggii mucaamalada masale kaloo la xidhiidhu inoo sheegayaa hadday ruuxii dumaraha caado sheegato ninkiina uu qalbigeeda ku dhici qalbigiisa ku dhici waayo inay runu sheegaysee inay markaa isaga uun fogaynayso u qaato xalla lahu watuhaa inuu iskala mucaamaloodaa xalaal bay u tahay dee waa marka uu isaga lafdiisu markuu eego dee xilliyadii iyo caadadii xilligay iman jirtay iyo intay ka sii maqlaydi waxyaalaha markuu isu eego inay runu sheegaysaa markii ay qalbigiisa geli weydo weeye laakiin mar kastaba yacni inuu yidhaahdo macnaa qalbigeega inay run sheegaysaa kuma dhiconoo waan iska samaynaya maya ee waa markaa uun waxyaalahaasi ay jiraan inuu iskala mucaamaloodo ayaa u bannaan lianna alasla alxilu fa yabqa xataa yahbuta khilaafuhu walwaduna waa ka xaaraan walistimtaacu fima bayna surati warugba istimtaacaasina waa ka xaaraan walaaqu furina waa ka xaaraan watahaaratu biniyati rafci alxadad xadad koryeelkii niyadiina inay ku dahaaro qaadataa biniyati tabarudii iska qabowsiya way ku dahaaro qaadan kartaa iyo isnadiifin laakiin biniyati rafci alxadad inay ku dahaaro qaadataa waa ka xaaraan fain inqataca damu dhiigu hadduu goo irtafaca waxaa kor noqday taxriimu sawmi soomka xaranimadiisii waalaaqi watahaara wacubuurilmasjidi iyo masjidka ka gudbidiisii wayabqa albaaqi intii baaqiga ahaydna weeyaray xataa takhtasila inta ay ka maydhanayso walow iddacat ilxayda hadday sheegato walam yaqac aanu kuna dhicin fii qalbihi fii qalbi zawjiha sidquhaa inay run sheegayso xalla lahu watuhaa inuu la mucaamaloodaa u furan almustaxaadatu asxaabu alacdaar waa gabadhii mustaxaadada ahayd ee dhowr furanka iyo asxaabu lacdaar kii kale bal xukunkooda wuxuu noqonaya watagsilu lmustaxaadatu farjaha xubinkeedii ayay maydhi watashuduhu way adkayn watacsibuhu way xidhi uma tatawada'u way weysaysan walaa tu'akhiru dibdhigi maysa bacda tahaarati tahaarada dabadeed ilaa lilishtiqaali isku shuqlin mooyaane biasbaabi salaati salaadda asbaabteeda ay isku shuqlinaysa mooyaane ka satri cawratin asbaabtaas salaaddu waa cawrada sugiddeedii wa aadaanin iyo waintidaari jamaacati jamaaco sugiddeed fain akharat hadday dibdhigta ligayri daalika kaa waxaanayn hadday u dibdhigto ista'nafat idahaara dahaarada way soo cusboonaysinna way soo bilaabi wa yajibu qaslu lfarji xubinka maydhidiisiibaa waajib wa tacsiibu iyo xidhidiisa wlwuduu iyo weysayso likulli weyso likulli fariida salaad kastoo faraa waman qofka bihi isaga salasulbawli uu ku sugan yahay kaadi socod kalmustaxaadati buu la mid yahay fii ma taqadama waxaa inoo soo horomaray waxau leeyahay sheekhu ruuxa dumar ee mustaxaadada ahi waxay maydhi farjaha wa tashuduhu wa tacsibuhu tacsibadu waa inay markaa xidho oo ay daboosho dabeetana ay adkayso ay gufayso macnaha xilliyadaa hore waxay odhan jireen culimmadu inay markaa dee mare iyo markaa intay soo qaado sidii macno dabagelis oo kalaho dabeetana ay afkii ku awdo oo dabeetana ay labada xagga lugaha dhexdooda xaggan hore iyo xagga dambe ka soo saarto oo haddana ay mare kala dusha kaga sii xidho oo labadan faraq ee xagga hore iyo xagga dambe ka saartay haya ayay ku samayn bay odhan jireen iminka laakiin dee xafaayado ayaa jira oo loogu talagelayoo xafaayadahaas ayay samaysanaysaa xafaayadahaasay xidhanaysaa arrintaana waxaa markaa inay sidaa samaynayso u daliilaa xadiid markaas dhowra oo asxaabu sunan ay warinayaan abu daa'uud iyo nisaa'i iyo ibnu maaja iyo daaramiya ay warinayaan ka hore markaa waa saxiix lafdigana nisaa'i baa leh umusalama ayaa laga warinayaa haweenaydii nebiga ahayd anna imra'atan kaana turaaqu dam turaaqu dam ruux dumar ah oo dhiig laga shubayo wakhtiga rasuulka ayaa umusalame rasuulka ay u fatwo weydiisay dabeetana wuxuu yidhi ha eegto habeennadii iyo maalmihii ay xaydi jirtay bisha intaanu asiibin qabla an yusiibaha aladii asaabaha waxaan ku dhacay intaanu ku dhicin ha eegta maalmihii iyo habeennadii ay xaydi jirtay dabeetana salaadda ha iska daysa qadra daalika min ashahri intaa qadarkaa un ha iska daysa bisha markay intaasi dhaafto ha maydhato uma tastadfir bithawbin uma litusallii fiihi dabeetana maradaa intay xubinkii saarto ay ku adkayso ha ku tukata buuhi markaa taana nisaa'i baa le waana saxiix riwaayo kale oo abu daawuud isaguna leeyahay ayaa waxay tilmaamaysaa markay intaasi dhaaftee salaaddu ay soo xaadirto ha maydhato ama faltatruki salaata qadra daalika ha ka tagto uma idaa xadarat isalaatu faltakhtasil waltastadfir bithawbin mare markaa ha isku dabagelisayso intay xubinkii ku daboosho labadaa xagga hore iyo xagga dambana ha ka saarto dabeetna dhexdaa ka xidho ha ku tukan ama tadacu salaata wa taksilu fi ma siwa dalika watastadfiru bithawbin wa tusallii waa isku wada macno way isku wada macno dhow yihiin walaa tu'akhiruhu bacda طahaara dibdhigina mayso intaa ay طahaaro qaadatay ay saa yeeshay dabadeed salaaddii ma dibdhigayso taqliilan lilxadai ma amkana iyadoo xadadka la yaraynayo intii suurtagal ah markaa salaaddu ay gaadho waa inay waxaasoo dhan samaysaa dabeetana ay salaaddii gashaa u dibdhigi maysa wax kale ilaa lilishtiqaali biasbaabi salaa asbaabtii salaadda inay isku mashquulisa mooyaane sida markaa cawrada asturideedii oo markaa dee ay maryihii iska beddelayso aadaan oo kale hadday markaa dee dumar yihiin ay isu aadaamayaan hadday markaa jamaacadii ay sugayso koranayso waxyaalaha way u dibdhigi kartaa fa in akharad ligayri daalika hadday kaa waxaan ahayn u dibdhigto masalan islaama ay sheeko iskala qabsato istaanafat iطahaara dahaarada way soo cusboonaysaen walitaksiiriha min gayri cudurin dee cudurdaar la'aan ayay gabadfal samaysay walianna ahaarahaa lidaruura ahaaradeedani waa lidaruura waa liistimraar lilxadai dee xadadkii baa mustamirahoo jooga walaa daruurata lita'khiiri ligayri maa dukira wax daruuro ahina kuma jirta dibdhigid loo dibdhigo waxa aan soo sheegnay ee asbaabu salaadkaa mooye wax kale waxaana waajiba buu leeyahy ghaslu lfarji wa tacsiibuhu xubinka maydhidiisa iyo gufayntiisa iyo xidhidiisaasi waa waajib walwudu' likulli fariida iyo salaad kastoo farala in markaa loo weysaystaa waa arrin waajib ah waxaana markaa u daliila cabdillahi bni yasiid alkhadmi ninka la yidhaha xadiidkaa laga warinayo iyo xadiidkaa markaa caisha laga warinaya abu daa'uud iyo tirmidi iyo ibnu maaja iyo ay leeyihiin sanadkiisuna saxiixa yahay wuxuu leeyahy nebiga ayaa mustaxaadada la weydiiyo tadacu salaata ayaama aqra'iha uma takhtasilu wa tusallii dabeetana way maydhan oo way tukan walwuduu cinda kulli salaa wa tasuumu wa tusalli salaad kasta agteedana way weysaysanaysaa mid caayisha leedahayna ja'ad faatima binta abi xubaysh ayaa ila nebiyi fadakarad khabaraha bay sheegtay dabeedna wuxuu nabigu yidhi maydho uma tawada'i likulli salaati wasalli salaad kastana u weyso inta maydho salaad kastana u weyso dabeetana tuko waman bihi salasu lbowl kaysaw kaadadu ay ka soconayso ama saxaradu ay ka soconayso ama naqas ka soconayo daa'imulxadas baa la yidhaahdaa waa kaay waysadana ay yidhaahdaan والموالاة ودخول الوقت لدائم الحدث مركي شروطه كهدليان ويسدا يرادان إن لا حريريو وقت قونا قرابا لو شردية لدائم الحدث وقفك حدث كيسي ودائم كيو تشوكتدي هي وانا لا عركا هدا او هدي غورا ددك حوادثا غلا ee shilalku ay ku dhacaan ee marka laf dhabarta iyo ka jaba ee neerfayaashu marka khalkhal galay wax noqda inay marka kaadida ama saxaradu iska socdaan ay bilaa dareen noqdaan marka dadka ay ka soconayaan kal mustaxaadati ayuu la mid yahay fiima taqadama waxa inoo soo horumaray oo waxa inoo soo horumarayna waa maxay dee in markaas qofkii markaa uu xubinkii maydhayo dabeetana uu xidhayo adkaynayo gufaynayo salaaddiina si deg dega u tukanayo oo aanu dib dhigaynin salaad walbana u weysaysanayo ilaa xadadkiisii baa soconaya markaa dee clinis iyo cudbi iyo wixii uu ku xidhi karo ilaa inay iska tifiqlayso ilaa sibraha ku dareerto oo markaa amaba ay maryahaagi o dhan wadaas yani intaad ka xidhi karta waa inaad ka xidhaa oo xataa bacaad u samaysataa وتغسل المستحاضة فرجها حبن كذا يمري وتشد ويتكين وتعصبه ويحري أمرك عصابية مربع أيه سمين ثم تتوضأ ويسيسا ولا تؤخره الدبلغ ميسانا بعد الطهارة إلا للاشتغال إن يسكو شغل يسمو ينا بأسباب الصلاة كصدر عورة عورة سورتان قادمه وآذان يو انتظار جماعة جماعة سجدين فإن أخرت لغير ذلك هذا يدبلغته استأنفت الطهارة طهارة ويعصبونيسين ويجب غسل الفرج وتعسيبه واجب والوضوء لكل فريضة صلاة كاستوفر له ومن به قفك سلس البول كذي سعود كيد كسوغيه كالمصلحة تبو لمديه فيما تقدم وحين وصهر مري باب النجاسات نجاسوينك أيو بابها نجاسات وجمع نجاسة najaasa waa wax kasta oo qurhuna ayaa la yidhaahdaa sharcan ama istilaaxan laba eray bixinood bay leeyihiin oo midi waa mid dheer oo isaga lafdiisu sharax badan u baahan kullu caynin xaruma tanaawuluha laa liistiqdaariha walaa yani waa tacriif dheer oo isagu aynaan u baahnayn mid gaaban baa isaguna jira inkastoo aanu jaamican maanican aanu ahayn sidii xad lagu yaqaanay كل مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخصة وشيء كستا أو مستقذر أه ولا قروم يسو ويمنع صحة الصلاة صلاة صحتان كذا ديدي حيث لا مرخصة مركان وحرق سيئة نجرين يقف قد مثل يقف طهارة وهي وك يعني فقد طهورين كو كلا أنو أهين شيء قال مستقذر كي صلاة صحتان كذا كورستاقي أيالا إلى الله الأعيان نجسة والأعيان طاهرة waxau halkan sheekhu inooga hadlayaa acyaanta nijaasa iyo acyaanta daahirkaa ayuu labadaba ka wada hadlayaa waannajaasatu hiya albawlu waa kaadida waalqaayidu saxarada wadamu dhiigga waalqayxu iyo malaxda waalqayu iyo mantagii waalkhamru iyo khamrigii waannabiidu iyo nabiidkii wa kullu muskirin iyo shay kasta oo muskir ah oo waxwaaliyo maayicin dareero ahoo soconaya waalkalbu waalkhinsiiru aygi iyo doofaarkii weeye wa farcu axadihima iyo midkood faraci weeye xayawaan kale uu ka dhalay wuxuu leeyahay sheekhu nijaasaadku waa kaadidii iyo qaa'idkii markaa iyagu waa cala alcumuum ama bini aadmi ha ka yimaado ama xayawaanaadka kale ha ka yimaado ama ma'kuululaxmi ha ahaado ama hayru ma'kuululaxmi ahaado mid hibkiisa la cuniyo midaan la cun midku doonaba ha ka ahaadee waa nijaas bay qabaan kaadi iyo saxar waxaanay u daliishadeen xadiidka kow imaamu albukhaari warinaya abu hurayre laga warinaya qaama carabiyun fabaala fi lmasjidi nin reer baadiya baa kacayoo masaajkiibuu ku kaajay dadkii baa kula soo yaacayoo nebigu wuxuu uhi dacuuhu war iska daya wariiquu calaa bowlihi sajilan min maa'in ow danuuban min maa'in war waadaan biyaa un ku shuba buu idhi meesha uu ku kaajiyo iska daaya waxaa laydin soo diray idinkoo fudaydinayaa laydin soo saaray inaad ku cuslaysaan dadka laydinma soo dirin marka waxay leeyihiin fa amruhu sala اllah alay slam biiraaqati اlmaa'i cala albawli daliilu nijaasatihi daliilun calaa najaasatihi fariddaa nebiguu faray in biyo lagu shubo meesha uu ku kaajay waxay daliilo tahay inay dee waxaa biyaa lagaga shubayaa nijaasiinoo kaadidah walqaydu ashaddu min albawli dee markaynu saxariya kaadis mar badhigana saxaradaaba sii diran bay yidhahdeen kadaalik waxaa la mida ayay leeyahay kaadidii iyo xayawaanka saaradiisii ama digadiisii taana waxay u deliishay xadiidka imaamu albukhaari uu warinayo cabdiraxmaan ibni aswad can abiihi annahu samica cabdillaahi ibni mascuud ayuu maqloo yaquulu leh nebiga ayaa tegay alqaa'ita meesha lagu xaajo guto deetana wuxuu faray inaan saddex dhagax u keeno laba dhagax ayaan helay kii saddexaad baan baadho waan waay fa akhadtu rawtha ansaalaan soo qaaday buu ihi fa ataytuhu bihaa waanu la imi fa akhada alxajarayni wa alqa rawtha labadii dhagax waa qaaday saaladiina waa turay wa qaala hada rigsun rigsigana waa nijaas bay yidhahdeen markaa weliba axaadiida qaar waxay tilmaamayaan inay mid dameer ahayd waxay leeyahy hadday dameer tahay iyo hadday awr tahay iyo hadday markaa ri tahayba waa isku mid bay iyagu leeyihin oo wax u dhexeeya ma jiraan marka maalikiyada iyo xanaabilada iyo ay qabaan inaanay markaas xayawaanka amaakuluulaxmiga aanay saaladooda iyo kaadidoodu midnaba aanay nijaas ahayn oo dee waxaa kala idishay xadiidkii kaadida geela iyo caanihiisa nimankii uu isuguli isku darsada xanuunsanayay ee markii dambena ridoobay waayay waxa kale oo ayadana nijaasooyinka ka mida waddamu waalqayxu waa dhiiggii iyo malaxdii waa dhiiggii soconayey qul laa ajidu fiima uuxiya ilaya muxaraman calaa طaacimin yطcamu ila an yakuuna maytatan aw daman masfuuxan aw laxma khinziirin fainahu rijs rijsiguna waa nijaas dhiigga masfuuxa dhiigga soconaya dhiiggaan soconayni dee waa beerka iyo beeryarada iyo waynu tilmaami doonnaa waxaa kaloo dhiig markaa isagana u daliila xadiidka abu daa'uud uu warinaya sanadkiisuna uu saxiixa yahay abu hurayre laga wariyay ana khawla bintu yasaar atat inabiya sala allahu calay wasalam faqaalat yaa rasuula allah inahu laysa li ilaa hawbun waaxid hal mare keliya ayaan haystaa bay tii rasuula allah wa ana axiidu fiihi waana ku xaydaa fa kayfa asnacu maxaan ku seen ku sameeyaa bay tiri markaa nebigu wuxuu uhi markaa daahirowdo iska maydh faqsiliihi uma sallii fiihi ku tuka dabe fain lam yakhruj idam hadduu dhiiggii ka bixi waayo oo uu ka sii muuqdo markaan maydhay ka warran bay tidhi yakfiiki ghaslu dami walaa yaduruka aharuhu maydhidaasaa kugu filan laakiin raadkaa yar iyo casaankaa ka sii muuqda waxba yeeli maayo markaa maydhidaa uu faray in layska maydho daliilun calaa najaasati bay leehay inuu najaasii bay u daliiltay qayaxuna asalkiisu waa dhiig bay leeyihiin yacni markaa wuu fasahaaday unoo dabeetana urtan iyo midabkan uu yeeshay fa huwa najisun ka aslihi mar hadduu dhiiggii asalka uu haba nijaas yahay dee kan markaa iska digarogaya weliba xumaanisu sii digarogaynaa waa ka sii daranyay bay dhahay walqay-u mantaggii ayaa isaguna nijaas ah waa waxaa caloosha ka soo noqday ee afka soo maray waxay leeyihin waxaanu ka qiyaasanaynaa uun dee wixii caloosha ka soo baxay ee aan afka soo maray laakiin meel kala maray oo waxaan masalan dabada ka soo baxaybaa dee halkan unbuu ka yimi marka haddaanu dabadii ka soo bixin hallan kale uu ka soo baxay wixiina isku meeluun ka yimaadeen de waa isku mid bay leeyihiin xadiid kale ayay deliishadeen oo dabaraani uu fi lawsad ku warinaya abu yacla daaraquni bazaar laakiin imaamu lbayhaqi iyo rag fara badan oo muxadisiinay baatilun laa asla lahu bay yihahen xadiidkaa sheekhuna waa soo qaatay camaar ibnu yasaar ayaa laga warinaya wuxuu leeyahy ra'anii rasuulullahi wa ana asqii rajulayni min rakwatin bayna yadaya rasuulka ayaa arkay anigoo waraabinaya laba nin min rakwatin bayna yaday rakwa waxaa la yidhaahdaa waa meel adigu waxbaan ku waraabinayey hortayda ahaa ama sibraar oo kale ayaan ku waraabinayay inaa-un sagiiru min jild waa weel yaroo harag ah ayaan ku waraabinayay sibraar oo kale markaasaan xaalkaan iska tufay buuhi markaasay maradaydii ku dhacday dabeetana xaakadii baan maradii biyihii yaraayeen ku jiray weelka ayaan kaga maydhay buuhi markaasaa rasuulku yidhi ma aha nukhaamadaada iyo ilmadan indhaha ilaa bimansilati almaa'i aladii fii rakwatika wuxuu la mid yahay un biyaha sibraar kugu jira xaakadan iyo ilmadani inamaa taksilu hawbaka min albawli waalqaa'idi waalmaniyi waddami waalqayi intaasumaad ka maydhaysaa maradaada kaadida saxarada manida dhiigga iyo qayga xadiidkana waa kaan aan tilmaanay ee lagu kala tegey ee bayhaqi uhi baatilun laa asla lahu idan qiyaaskii unbay haystaane wax kaloo ay daliiloy u hayaani ma jirto rag badan inuu daahir yahay bay qabaan waalkhamru khamrigii ayaa isaguna nijaas ah maxaa yeelay waxaanay u deliishadeen khamriga aayadda qur'aanka ah ee inama alkhamru waalmaysir waaalansaabu waalaslaamu rijsun min camali ashaytaan khamriga khamaarka sanamyada aslaamta qoryaha faalka rijsun min camali shaytaan waa qurun camalka shaydaanka ka mida ee ka dheeraada markaa rijs waa nijaas bay yidhahdeen waxaa kaloo jira bay dhahay ijmaac baa la hayaa wixii aan khamri ahayni ee aayadda lagu sheegay inaanay nijaas xisi ahayn nijaasoo nijaas xisiya inaanay ahayn waxaa lagu ijmaacsan yahay maysirka iyo ansaabta iyo islaamtu inaanay nijaas ahayn xisi ah nijaasadoodu ijmaac baa loo hayaa idan markaa nijaastan ilaahay sheegay dee khamrigoo quray kusoo hadhay bay yidhahdeen khamrigaa nijaasadiisa yacni intaasaa loo hayaa waana runtii masale ay ku tegeen afarta imaam imaamu nawowi oo kaleba uu tilmaamaya inaan daliilka loo hayo masalada aanay xoog badnayn rawdaa saa wuxuu ku tilmaamaya rawdaa iyo majmuucba saasuu ku tilmaamaya haddana afarta imaam sheekh islaam ibnu taymiya saasay ku tegayaan inuu khamrigu nijaas yahay in badan oo kalena oo fuqahada ka mida rabiica oo sheekhu maaliga sancaani iyo shawkaani musani oo markaa isagana ay naqaano dee ardaygii ama dee saaxiibkii shaaficiya leyth axmed shaakir albani waxay qabaan inaanu khamrigu nijaas ahayn oo wax loo hayo daliila aanu jirin idan khamrigana halkaa wey wanabiidu iyo nabiidkii nabiidka waxaa la yidhaahdaa masalan midhar timir ah ama zabiib ah ama xubuubkii kale ah ayaa biyaha lagu ridayaa si markaa dhadhankiisii looga helo markaa in la cabbaa marka uu noocaa yahay waa iska bannaan tahay imaam axmed wuxuu leeyahy waa inaan saddex cisho aanu khamiirsanaanin hadduu saddex cisho gaadho xaaraan buu noqonayaa jumhuurta kalena waxay qabaan haddii ilaa inta uu iska beddelayo in la isticmaalaa waa bannaan tahay marka haddii isbeddelkaasi uu ku yimaado dee wuxuu noqonayaayoo muskir uu noqdo si khamrigoo kale uu noqdo nijaas buu noqonayaa nabiidkuna waa kaa shayga muskirkaa ee markiisa horena xogaygaa lagu tuuray markaa timirta ama zabiibka ama xuubka kale biyaa lagu tuuray si markaa dhadhankiisi ay u sameeyaan waana shay markaa iska mubaaxa ayuu hayo waa iska bannaanya ba awciyada haragga iyo in lagu samaysaa waa iska furantay waana la cabbi karaa intaanu waalanin ama aanu wax waalanin ama saddex cisho aanu ka badanin sida imaamu axmed u qabo nabiidkuna waa kaa wa kullu muskirin maayicin iyo shay kasta oo muskir ah oo wax waaliya oo laakiin maayaca soconaya oo dareera ah iminka xashiishadoo kale wax way waalinaysaa haddana nijaas maaha ee wixii muskira ee wax ma- waalinaya ayuunbaa isaguna nijaas ah oo cilladan khamrigaba waxay leeyihin waa iskaarkan marka waxaa la yaaliya wixii iskaar keena een, nijaas bay noqonayaan oo haddaba cadaradii iyaga xaaladoodu maxay noqon in badan oo ka mida ayaa dee iskaar iyo waalli keenta sida furcadaha bahalkan la yidhaahdo oo kale ee islaamuhu meelaha markay sidaas aga tumanayaan markay mirqaama qaar baaba qurqurin jiro deetana markaasay maryaa dhigan jireen inay waalan jireen marka kuwaasoo kale maxaa la odhanayaa marka waxay leeyihin culimmadu haddii cadarada mawaad kuxuuliya alkoholi ay ku jiraan oo kuxuusha khamriga oo kala ahi dee ciddii qabtay in khamrigu uu nijaas yahay oo nijaasadiisu weliba nijaasa cayniya ay tahay dee khamriga cadarka noocaasi inuu nijaas yahay ayay qabaan afarta imaam iyo sheekh islaam ibnu taymiya baa ka mid a weliba int wax yaroo macsiyana ma noqonayaan bay leeyihiin dee salaadiina markaa waa ku buraysaa saasay qabaan markaa ciddii cadarku inuu markaa ee khamrigu markaa in nijaasiisu nijaasa xisiya ay tay qabtay saasay qabaan qolyo fara badanna waxay qabaan inaanay cadarku nijaas aanu ahayn maxaa yeelay in fara badanoo culimmadii hore iyo kuwii dambe ah ayaa waxay qabaan nijaasadan khamriga ila khamriganunbaa looga qiyaaso meesha asal u ah nijaasadiisu waa macnawi bay yidhaahdeen ee nijaasa xisiya ma aha haddii ay cadarku wax waalinayana dee khamriga ayay la mid noqonayaan xagga waalidda oo markaa een xagga xaaraannimada ee xagga nijaasada kula mid noqon maayaan ila kullu muskirin xaraam ayaa la yidhi laakiin kullu muskirin najisun lama odhanin marka hadday wax waalinayana khamriga ayay la mid yihiin xagga waxwaalidda hadday waxwaalidi timaadana dee wu xaaraanun buu noqonayaa laakiin shay kastoo waxwaaliya waa nijaas xadiidku ma odhanin midda labaad waxay leeyihiin dee waxa laga isticmaala waa kamiyaad aad iyo laxaad u qaliila waxa kuxuulee ku jiraana aad iyo laxaad bay u yaryihiin haddaynu kaba soo qaadaynu qoladaa la raacno wixii yaraa ee iska macfiga ahaayoo kale ayay noqonaysaa waxaa kaloo ay leeyihiin kuxuusha ama alkoosha ku jirtaa dee wax markaaba iska baaba'aya oo wax ahar iyo wax raad ah aan jidhka kaga tegaynin weeye xataa haddii la yidhaha waaba nijaas wax markaba iska suulaya oo jidhkii markaa uu daahiroobayo ayuu noqonayaa markaa culimmada qaarkoodna sidaas ayay qabaan waalkalbu waalkhinziiru wa farcu axadihimaa waa eygii iyo doofaarkii iyo faraca midkood faraca midkood waxaa looga jeedaa mase ey baa ri ka dhalay ama doofaar baa lax ka dhalay waa farac midkood xayawaan kaloo daahira uu ka dhalay ee ka midkood keliya aya ay iska dhalaan ama doofaar iyo doofaar iska dhalaan ama kay labadooda iska dhalaani waa isla nijaas waxaana markaa u daliila eyga nijaasadiisa xadiidka abu hurayra uu warinayo rasuulku imaamu lbukhaari baa warinaya iyo muslim abu hurayra laga warinaya idaa walaqa alkalbu aygu marka uu raqo ama dhabaqsado fii inaa'i axadikum ee uu carabka geliyo falyuriqhu ha daadiyo uma liyaqsilu sabca maraatin miraatin toddoba jeer ha maydho uulaahuna bituraab bay riwaayada qaar odhanayaan wa fii riwaayati ucafiruhu haaminata bituraab ta sideedaad camuudeeya markaa daadintaa wixii waafki geliye la daadinayo iyo maydhidaa la iska maydhaya inuu nijaas yahay bay kutusaysaa bal nijaasadiisu muuqallada ay tahy saa daraaddeed baa toddoba jeer la isaga maydhaya eygii garanay bahalkaa doofaarka la yidhaahdo waxay yidhahdeen waa ka xun yahay waa ka xun yahay bay id laa yuqtanaa bixaalin bay yidhahdeen halkaasi sidaas soomaalidu ay u tidhi doofaarka waa ficlaan naarta daa'imi ay naarta u geliyeen ayuunbay wadaadaduna fuqahaduna bahalkaasunu dabageliya waa nijaas saa daraaddeed baa imaamu nawowi oo kale في المجموع وحلي وليس لنا دليل ظاهر على نجاسته الله waxaan u haynaa ma jirto bulbaalka aan uri waa nijaasuuna bulbaalka kala daba gelinay qiyaaska oo labadaba hal looga qiyaasay mooyaan waxaan u hayno ma jirto xadiis marka weelka in la iska maydhayo yani weelka gaalada in la iska maydhayo ay markaa doofaar iyo wax ku cunaan ayuunbay tilmaamaan laakiin wax weynoo loo hayaa marka uu isagu nool yahay oo halkiisa iska ordayo in haddii markaysi oqoyaraa taabato uu markaa nijaastaa yahay xataa alqowl alqadiim lilimaam shaafici masaynu tilmaami doono marka dahaarada oo kale in sida xayawaanka kale nijaaso la ysaga maydhayo ayuu tilmaamaya in la ysaga maydhayo alqowl alqadiim lilimaam shaafici wa farcu axadihimaa labadooda wixii ka dhashay ama midkood xayawaan kale kasii dhashayna xukunkiisunbuu qaadanaya oo jaanibka nijaasadunbaa la qallibaya ixtiyaatan lilcibaada iyadoo cibaadada ixtiyaad iyo dadaal loo samaynayo والنجاسة هي البول والغائط وكاذدي السحردي والدم والغيح ديقي مرحدي والغي منتقي والخمر إيا والنبيذ إيا وكل مسكر مائع إيا والكلب والخنزير أي الضفار وفرع أحد ما يمتكت فرعي الله أعلم كأنه وجهه